Waxaan rabaa tacsi in aan u faro dadkii walaalaha ahaa ee Muslimiinta ahaa ee ku geeriyoodeen webigii Tana River. Dadkaas Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay ha u dembi dhaafo, Ilaahay idinkii cadaabta qabri cadaabta naarta Allah ka koriyo, jannana Allah ha geliyo. Dadkii eheladii ay ka dhinteenna samar iyo iimaan Ilaahay idinkii Allah ha ka siiyo, bedel ka khayr badanna Ilaahay idinkii Allah ha siiyo. Inta la la-yana Ilaahay idinkii meydkooda Allah ha soo aruuriyo, Allah ha soo aruuriyo. Dadka dad aan ka sayni iyo dad aan ka sayn dhammaan dadka ahlu khayrka eh ee muslimiinta tacsidaa ayaan u faraynaa.